Siihaayaha Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa kormeer ku tagay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle isagoo indhaindhayn ku sameynayay xaaladda beeraleyda tuulooyinkaasi iyo saameynta uu anyaxa ku reebay dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanadaasi xili ay socdaan barnaamijyo wacyigelino ee looga hortegayo anyaxa kormeerka waxaa wasiirka ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdi sheekh xaandow gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari iyo mas-uuliyiin kale waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda maxamed cabdi sheekh xaandow asigoo wasaaradda beeraha kaga mahad celiyay dadaalka ay ku bixinayso dadka dhibaataysan tuulada dhinacayna ka yimaada sawiraya ee sawirka diraya la leeyahay waa sawirkaas awgiisa waxay usoo baxeen meeshaa laga qabana annaga mar dab hadaanunaha maamulka gobolka shabeelle dhex ma ka yeelayno mana ka yeeli doono waxaan rabnaa in baahida ay ka timaado state gobolka timaada gobolka uu degmada u dhigo degmadana ay tiraahdo baahida ugu daran waa one two three four kaasaa u daran ciddaba meelaha haddaa aan soo aragnay anba aan ognahay ee aan u baahnayn caratuur iyo in webigaas lagala dagaalamo ayaashaad saacado ka hor ama maalmo ka hor shaqooyin ay ka socdaan cid annaga ama maamul heer gobol ama heer degmo ama heer state oo ka warqabana ma jirin dhammaan hay-adaha ku shaqada leh inay ka hortagaan masiibooyinka ama fatahaadaha waxaan rabnaa in ay qaataan warka ka soo baxa maamulka degmada iyo kan gobolka cusmaan maxamed mukhtaar baari gudoomiyaha degmada jowhar ayaa dhankiisa ka hadlay meelaha ay kormeerka ku sameeyeen horumarka degmadan jowhar anagoo ka duuleyno sidoo kale wacyigelinta anyaxa iyo cudurka faafa iyo fatahaadaha saakii waxaan ku kulangnay tuuladan baarey taasoo ay cawasha ay ka ahaayeen dadka deegaanka ee uu horkacayo guddoomiyahooda tuulada sidaad arkaysiin webiga jambigiisa sidaan u jajabay haddii hadda laga tawaawushaysanina ee keeni doono xilliga soo socda ee guga cabsi laga qabo fatahaad inuu sameeyo sidaa daraaddeed waxaan leenahay cid kasta oo gacanka geysan karta inay ka geysato kheyr allaasiiyo wasaaradda beeraha ee hirshabeelle iyadana nagula soo dhiiratay naguna baraarujisay in wax laga qabto anyaxa iyo fatahaadda soconayso bil kastaba ama sanad kastaba sidaa daraaddeed waxaan leenahay cid kastooo gacanka geysan karta ha ka geysato waa magaciisii howl badan ay u baahan tahay ugu dambeyn siihaayaha wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir daqare ayaa ka hadlay ujeedka socodkooda ay ku tageen tuulooyinka qaar ee hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaan soo kormeeraynay shan tuulo oo ka tirsan degmada jowhar sida ay ugu socoto waxay gelinta ayaxe tuuladii ugu dambaysay aan nimaado waa baarey bulshadu waxay noo sheegeen sidii ugu habooneyd ina wacyigelintaas u socoto iyo waxyeeladii uu ayaxaas gaarsiiyey intaba waa ka wada hadalnay waxaa kaloo la kulannay cabasho ka timid dadka tuulada maamulkeedii oo guddoomiyaha degmada gaarsiiyey ayaan iyadana soo kormeernay waa meesha ugu khatarsan ee degmada jowhar fatahaaduhu ay waxyeelada laga filaayo in haddii aan wax laga qaban dhibaato ay gaarsiin karto annagoo raacayno tilmaantii madaxweynihii maamul goboleedka hirshabelle ee ahaa waxqabad dhaba iyo isku xirnaanta bulshada waxqabadka loo qabanayo iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo steedka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ayaa qorsheynaysa in meelaha webiga uu ka fatahayo loo sameeyo biyo xireenno si loo badbaadiyo dadka iyo hantidoodaba